in ka badan soddon iyo laba arday uu isugu jira agoon iyo danyar ayaa fursado waxbarasho oo bilaasha ka helay iskuulka alkhadaab ee beledweyne ardaydan ayaa dhigta fasalada hoose dhexe iyo sare iyadoo si la siman kuwa lacagta bixiya wax loo baro maamulaha iskuulka alkhadaab ee beledweyne axmed maxamed xuseen ayaa ka waramaya tirada ardayda fursadaha waxbarasho ay siiyeen ha way jiraan arday fara badan ayaan siinay ee dhan kasta aday noqon lahayd saddexda qaybood oo iskuulka u shaqeeyo dhanka shareecada iyo dhanka dugsi qur-aanka iyo dhanka waxbarashada nidaamiga arday fara badan ayaan siinay haddana uu taagannahay in ii sheeg aan siino ee dadkii danaynaya waxbarashada danaynayo mar kastaan uu taagannahay soo dhowaada Aa, ardaydaasina waxay iskugu jiraan ee, dad agoommo ah iyo iyo dad oo masaakiin ah aan waxba haysanin oo dhan kastaba ah wiil iyo gabarba ah ardaydasna ilaa iyo heer waxay gaarayaan ilaa iyo afartan arday way gaari way gaaraysaa oo dhan eh, wiil iyo gabarba Eh, wallaahi way jiraan waalidiin fara badan oo noo keenay ardayda noo keenay oo ayna awoodin wax qarash ah Eh, waana qaabilnaa oo mar eh, ma ku- eh, iriddood ma ka- eh, iridday ka soo galeen kuma celin soone waa maxay hamigii waxbarashada hadday qalbiga i soo geliyeen annagana mar kastaba waxaan ilaalinaa qalbiga qofka biniaadanka ayaa ilaalinaa waa jiraan arday fara badan ayaa jirto noola keenay galaasyadan ayay fadhiyaan wax bay bartaan kii lacagta bixinaya caataa ayagaa ayaa kasii fiican qaar ka mid ah ardayda fursadaha waxbarasho ka helay iskuulka alkhadaab ayaa u mahadceliyey maamulka iyo macalimiinta anigoo magacaygu yahay miska cabdulaahi daar oo ka socda ismi darasada alkhadaab waxaanahay fasalka shanaad haddana waxaan rabaa inaan noqdo dugsi sare maadooyinka maadada sayniska iyo maadada ingiriiska iyo maadada cilmi bulshaha haddana macalimiinteeda aad iyo aad u mahadsan juhdiga qiimeha noogu bixiyeen anigoo magacay fati cabdisalaam cismaan oo fasal oo madar- madrasada alkhadaab fasalka shanaad maadooyinka aan barto xisaabta in bulsha soomaaliya macalimiinta aad ayay wax ii baraan mahadsanidin xamdi nuur xuseen waxaan dhigtaa alkhadaab maadadaa barta waxaa waaye ingiliish iyo xisaab iyo saynis anuu magacii khaalid cabdulaahi yuunus oo dhigta iskoolka alkhadaab oona fasalkan nahay labaad maadooyinkana waa een, carabi soomaali iyo xisaab in waxbarasada reer gaaran aan rajeyna macalimiinta ayaa wax safiici bar iskuulka alkhadaab ee beledweyne ayaa ka mid ah goobaha waxbarasho ee sida weyn qaybta uga qaata waxbarasho siinta dayarta iyo agoonta ku nool beledweyne